halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa oo dhaniba ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dunida markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka afar iyo soddonaad oo aynu uga hadlaynay wax ku saabsan sidii ilaah uu u badbaadiyey nebi daa'uud zabuurkanina wuxuu ku sallaysan yahay ammaan daa'uud ilaah uu u soo jeedinayo kadib markii uu ka samato bixiyey boqorkii falastiin ee la odhan jiray aakiish oo derajadiisa ama jegadiisuna ay ahayd abimelik waxaa haddaba aayaddii toddobaad laynoogu sheegay in malaa'igta rabbiga ay hareerayso kuwa ilaah isku halleeya waxaa kaloo laynoo sheegayaa aayadaha shan ilaa lix ee cutubka shan iyo soddonaad mana doonayo inaan doodda sii dheereeyo laakiin waxaan rumaysanahay in malagga rabbiga uu ahaa ciise masiix intaannu dunida imaanin haddaba lagu arki maayo malagga rabbiga kitaabka axdiga cusub waayo sayidku haatan malagga ma ahan ee wuxuu noqday nin markiise uu malagga rabbiga ka dhex muuqdo kitaabka axdigii hore ayaan loo malaynaynin inuu ahaa cid kale wuxuuse ahaa ciise masiix zabuurlaha wuxuu haatan inoo sheegayaa in malagga rabbiga uu hareereeyo ama uu daafaco kuwa rabbiga ka cabsada warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad qayb ahaan ayaa waxaa ku qoran oo laga leeyahay ciise masiix sida tan soo socota waayo isaga qudhiisa wuxuu yidhi sinnaba kuu dayn maayo oo sinnaba kuu dayrin maayo ciise masiix wuxuu mar kale leeyahay waan kula jiraa ilaa wakhtigu uu dhammaado sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda labaatanaad nebi daa'uud haddaba casumaadda ayuu ballaarinayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka cutubka afar iyo soddonaad aayadda siddeedaad sida tan bal dhadhamiya oo arka in rabbigu wanaagsan yahay waxaa barakadaysan ninkii isaga isku halleeya daa'uud wuxuu leeyahay haddii aydnaan rumaysan waxa aan idiin sheegayo inay run yihiin dhadhamiya idinka qudhiinna oo arka in rabbigu wanaagsan yahay waxaa barakadaysan kan rabbiga isku halleeya haddaba ma wax lala simaa jira hadalladaas nebi daa'uud waxaa ugaarsan jiray saa'uul oo boqorka ahaa waddankaasi wakhti dheer wuxuu isku qarin jiray bohollada waaweyn iyo dhagaxyada oo wuxuu noqday mid dibadjoog ah wuxuu arkay waxyaabaha soo socda ee aayaddan xigtaa ku qoran waa aayadda tobanaad ee cutubkan afar iyo soddonaad waxaa qoran sida tan aaranka libaaxa waxbaa ka dhiman wayna gaajoodaan laakiinse kuwa rabbiga doon doona wax wanaagsan uma baahan doonaan daa'uud wuxuu arkay libaax baahan oo ay la socdaan ilmihiisii oo raadinaya waxay cunaan wuxuu kaloo arkay kuwa ilaah doondoona oo aan waxba u baahnayn ama haysta wax kasta ee qofku uu doonayo haddii goosha libaax ay ka taxadari karayso ilmaheeda intee in la eg buu ilaah ka taxadarayaa kuwa isaga ka cabsada haddaan horay idinku sii wadno xigashada waxaa ku qoran cutubka afar iyo soddonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa lix iyo toban sida tan carrabkaaga sharka jooji bushumahaagana inay khiyaano ku hadlaan ka ilaali sharka leexo oo wanaag samee nabad doondoon oo raacdayso iyada rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah oo dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya inuu iyaga xusuustooda dhulka ka baabi'iyo waa run in ilaah aannu xusuusanin baryada kuwa sharka leh oo wuxuu sabuurluhu odhanayaa wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya inuu iyaga xusuustooda dhulka ka baabi'iyo bilxaqiiqa waxaa jira kuwa iska dhiga inay hanuuneen maalmaheenna waxaanay bilaabayaan inay quduus dadka hortiisa isaga dhigaan inkastoo ay dad badan horay u soo laayeen waxaa dhacaysa inay ismoodaan in ilaah raalli uga noqday camallada wanaagsan oo ay bilaabeen inay dadka hortiisa ka dhex sameeyaan markiisa ay ilaah baryaan ayaa ilaah uu ku leeyahay wejigaygu waa ka gees kuwa sharka sameeya waana inaan xusuustooda dhulka ka baabi'iyo waxaase runtu ay tahay inaannu jirin dembi ciise masiix aannu qaadi karin haddii uu cafiyey kii reer rooma oo horkacayay colkii dilay isaga miyaannu saamixi karin mooryaan la soo duufiyey haddii uu doorto inuu ilaah raaco oo dembiyadiisana uu saarto masiixa haddii aad dembiyadaada masiixa u qirato oo aad ku kalsoonaato in masiixu u yahay badbaadiyahaaga waxaa hubaal ah inuu ku saamaxayo waxaa bawlos uu ku leeyahay xabsihayihii reer filiboy sida ku qoran cutubka lix iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad rumayso rabbi ciise adiga iyo reerkaaguba waanaad badbaadi doontaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka afar iyo soddonaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan rabbigu waa u dhow yahay kuwa dembigooda ka caloolyaysan oo kuwa ruuxoodu qoomamaysan yahayna wuu badbaadiyaa haddii haddaba qofku uu doonayo inuu is-hoosaysiiyo oo uu u yimaado rabbiga isagoo garanaya inuu dembiilo yahay oo uu ku kalsoonaado rabbiga wuu u soo dhowaan doonaa haatan haddii qofka mooryaanka ahi ee dadilka ah u aqoonsado in ciise masiix uu yahay badbaadiyihiisa ilaah wuu maqlayaa salaaddiisa oo rabbiga uu u dhow yahay kuwa qoomamaysan had iyo jeerba haddaan soo koobo cutubkan afar iyo soddonaad ayaannu eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kan xaqa ah dhibaatooyinkiisu way tiro badan yihiin laakiin rabbigu waa ka samata bixiyaa dhammaantood haddaba ninna xorka ma ahan dhibaatooyinka iyadoo weliba aan la eegaynin cidda uu yahay haddaad doonto boqor ahow ama miskiin ahow weli dhibaatadu way kula jirtaa haddiise aynu carruurtii ilaah nahay waxaannu ilaah ka rajaynaynaa furasho ilaahna wuu wanaagsan yahay haddaba waa inaan had iyo jeerba ammaannaa ilaah xaalad waliba ee aynu ku jirno waxaannu iminka soo gaarnay dhegaystayaal cutubka shan iyo soddonaad ee kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubta axdigii hore waxaanan ugu hormarinaynaa mawduuca uu ka hadlayo ee ah mid waxaana weeye codsi sabuurluhu uu codsanayo samatabixin laga samatabixinayo cadaawayaashiisa markaana sabuurkan waxaa qoray nebi daa'uud qudhiisa wakhtigii uu ku hoos jiray silicii boqor saa'uul kitaabkii koowaad ee samuel cutubka afar iyo labaatanaad ayaa sida abbaarta ah lagu salleeyey sabuurkan waa codsi xoog badan oo nebi daa'uud ilaah uu kaga codsanayo inuu xukun ku soo rogo cadaawayaashiisa iyo kuwa silcinaya dadkiisa xaqa ah waxaa haddaba jira kuwo yidhaahda salaadda caynkan ah ma ahan mid ay leeyihiin masiixiyiinta oo ciise masiixna sidan oo kale uma hadlin haddaba waxaan idinku leeyahay sayid ciise masiix masaal buu inoo sheegay oo ku saabsan haweeney carmal ahayd ama ninkeedii uu dhintay oo xaakin aan xaq ahayn dacwad u geysatay waxaanay ninkii xaakinka ahaa ku tidhi cadowgayga iga xaqsii wakhti dheer bay ku qaadatay xaakinkii laakiin ugu dambayntii wuxuu garteedii siiyey haweenaydii carmalka ahayd wuuna kaga xaqsooray kuwii dhibayey marka innana waa inaan ilaah u geysannaa dacwooyinkeenna rasuul bawlos wuxuu rumaystayaashii reer roome ku leeyahay sida ku qoran cutubka laba-iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad gacaliyaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay marka waxaannu arkaynaa in ilaah loo dhiibto garta si uu inoogu qaado markii cadaawayaasheenna ay ina dhibaan haddaba haddii aynu aragno kuwo badan oo beenaalayaal ah waa inaynu isku dayin inaan fashilno ilaah wuxuu leeyahay aarsasho anigaa iska leh marka looma baahna inaan ilaah hor orodno ilaah isagaa garanaya goorta iyo xilliga ay tahay in sharrowga abaalkiisa la mariyo waxaan garanayaa kuwo badan oo iska dhiga inay ilaah jecel yihiin wax aan ku samayn karo lama arko laakiin ilaah baa maalin u imaanaya inuu iyaga abaalkooda siiyo mase ahan inaan innagu ilaah la qabsanno arrinta oo habaartanno oo aynu nidhaahno ilaahow sidan iyo sidaas yeel ilaah horuu sharrowga go'aan uga gaaray nebi daa'uud kama aarsanin saa'uul xitaa markii uu u soo gacan galay wuu baqay oo wuxuu yidhi ilaah ha iga hayo inaan wax ku dhufto rabbiga kiisa subkan boqor saa'uulna wuu gartay in nebi daa'uud uu yahay nin xaq ah ha yeeshee weli wuxuu horay u sii waday cadowtinimadii uu daa'uud u hayey oo nabadna wuu diiday haddaba baryadan la odhan karo gabay awootiga ee daa'uud ma ahan mid isaga gaar u ah oo keliya laakiin waa mid mustaqbalka wax ka sheegaysa daa'uud siliciisa ayaa masaal u ah oo ay arkayaan kuwa israa'iil ku hara wakhtiga dhibka weynu jiro welibana cabashada kuwa xaqa ah ay u cabanayaan in cadowgooda laga xaqsiiyo waxaa laga jawaabayaa marka sayid ciise masiix uu soo laabto wuxuu xukun saarayaa dhulka wuxuuna samata bixinayaa kuwii ilaah uu doortay haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna xigashada kitaabka ayaannu bilaabaynaa xigashada aayadaha afar ilaa shan ee cutubka shan iyo soddonaad baalka toddoba boqol kow iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan kuwa naftayda doondoonaya ha ceeboobeen oo sharaf darro ha u soo degto oo kuwa waxyeelladayda u arrinsanayana dib ha loo celiyo oo ha wareereen ha noqdeen sida buunshe dabeesha hor socda oo malaa'igta rabbigu ay horay u sii kaxaynayso nebi daa'uud wuxuu doonayaa inuu u dhiibo cadaawayaashiisa ilaah sidaad arkaysaan waa markii labaad oo aynu maqlayno malaa'igta rabbiga ama malagga rabbiga markii koowaad waxaannu ku soo aragnay cutubka afar iyo soddonaad aayadda toddobaad mar kale ayaan idinku leeyahay waxaan rumaysanahay in malagga rabbigu uu ahaa ciise masiix intaannu dunidan imaanin wuxuu ahaa bixiyaha iyo weliba kan xukunka rida haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka shan iyo soddonaad aayadaha lix ilaa siddeed waxaa qoran sida tan jidkoodu ha noqdo godcur iyo meel simbiririxyo leh oo malaa'igta rabbigu ha eryato waayo iyagu sababla'aan bay dabin god iigu qarsheen oo sababla'aan bay naftayda god ugu qodeen isagoo aan iska jirin halligaaddu ha ku soo degto oo dabinkiisuu qariyey isaga ha qabsado oo isagu halligaaddaas ha ku dhaco marka ay sidaan tahay ayay kula muuqanaysaa in habaarkanu uu daran yahay waa gabay awooti oo ilamana ahan in masiixiyiinta laga xarrimay inay sidan oo kale ilaah ula hadlaan marba haddii ay xukunka habaarka ilaah u dhiibayaan haddii ay kula tahay in ilaah aannu xukun saaraynin kuwa sharka leh oo uusan kaaga aaraynin ayaan hubaa inaad khaldan tahay waxaa hubaal ah in ilaah xaqa uu maqlo waayo isagu waa caadil oo waa xaq oo waa quduus haddaba wax hagaagsan baynu samaynaynaa haddii dacwadeenna aynu ilaah u dhiibanno waayo isagu wax waliba wuu inoo hagaajinayaa zabuurkani waa mid qiimi iyo qaayo weyn leh oo weliba qalbiqaboojin iyo dhiiranaanba u leh nafsadda qofka iminkana dhegayso waxaa nebi daa'uud uu leeyahay sida ku qoran zabuurka shan iyo soddonaad aayadaha sagaal ilaa toban oo naftayduna rabbigay aad ugu farxi doontaa oo waxay ku raynrayn doontaa badbaadintiisa lafahayga oo dhammu waxay odhan doonaan rabbiyow bal yaa kula mid ah kaaga kii miskiinka ah ka samata bixiya kii isaga ka xoog badan haa oo kii miskiin ah iyo kan baahanba ka samata bixiya kii dhaca haddaba wakhtiga noloshiisa nebi daa'uud markaan eegno waxaan arkaynaa inuu sabool ahaa markii uu masaafuriska ku maqnaa waxaa u yimid kuwo daymo lagu leeyahay kuwo qalbi jabsan iyo kuwo aan ku faraxsanayn xukunka boqor saa'uul waxaa markaasi isaga hareer joogay kuwaasi waxaanay la qaybsadeen saboolnimadiisii iyo noloshiisii qaxarka badnayd ha yeeshee ilaah baa la jiray oo wuxuu ka samato bixiyey ninkan miskiinka ah kuwii ka xoogga waaweynaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno ama hoos u soo daadegno waxaannu zabuurka shan iyo soddonaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol kow iyo labaatan ee axdigii hore ka akhrinaynaa sida tan sida labawejiilayaashu ay diyaafado uga dhex majaajiloodaan ayay igu ilka jirirhiqsadeen waxay kuwii nabcaa u soo kiraysan jireen kuwa caaya oo ku majaajilooda sida abbaarta ah waxay odhan jireen war muxuu uga cararayaa saa'uul soo kanuma aha ninkii dilay gooliyaas waxaa dhibi jiray labawejiilayaal kuwaasoo aan innaguba inaga maqnayn maanta oo inagu wareegsan waxaa kaloo laga heli karaa goobaha masiixiyiintu ay wax ku caabudaan waxaase hubaal ah in ilaah uu nadiifin doono kiniisadda oo uu ka eryi doono mid waliba ee qaa'in ah ama labawejiile ah maalin maalmaha ka mid ah waxay jaa'ifeeyaan kuwa ilaah ka cabsada oo waa munaafiqiin nala joogta habeen iyo maalinba saaxiib way wanaagsan tahay inaad ogaato in kastoo uu kan xaqa ahi dhibaatoodo oo la caayo oo diif iyo dandarro ay soo gaarto oo welibana cadowgu uu ku farxo dhibaatooyinka haysta haddana ugu dambaynta ilaah wuxuu keenayaa samata bixin boqortooyada ilaah kuwa xaqa ah waxay heli doonaan qaybtooda haddaad runta doonayso waxaa intaasi ku soo dhammaanaya zabuurkii shan iyo soddonaad waxaanan si dawaalay ah u bilaabaynaa kan lix iyo soddonaad zabuurkan lix iyo soddonaad wuxuu ka kooban yahay hal mawduuc waxaana weeye sawirka laga bixinayo kan sharka leh waa zabuur gaaban oo wuxuu ka bilaabanayaa baalka toddoba boqol laba iyo labaatan ee axdigii hore zabuurkan waxaa isna ku saxiixan nebi daa'uud oo ah addoonkii rabbiga zabuurkan wuxuu ina siinayaa aragtida qalbiga dadka kaasoo shar ah waxaa laga yaabaa inaadan rumaysnayn in qalbiga dadka uu shar keliya yahay ha yeeshee qof waliba wuxuu leeyahay qalbi shar ah sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda sagaalaad ee baalka sagaal boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan qalbiga dadku wax kasta buu ka khiyaano badan yahay oo aad iyo aad buu u xun yahay bal yaa garan kara waxaa nasiib wanaag ah in ilaah dawo uu u hayo dhibaatooyinka qalbiga waxaanan eegaynaa haddaba zabuurkan lix iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan kii sharle xadgudubkiisu wuxuu qalbigiisa ka yidhaahdaa ilaah ka cabsashadiisu indhahayga ma hortaal haddaba kitaabka axdigii hore kaasoo ay tarjumeen oo ay wada eegeen toddobaatanka culimmada ah ee lagu jalladay dalka masar ayaa aayaddanu ay leedahay kuwa sharka lahu qalbigay kaga hadlaan xadgudubyadooda waa maxay hadallada qalbiga ku jira waa dabeecaddii hore waxaa inaga dul hadlaya waana mid ku jirta qof waliba oo aadami ah waana tii aynu ka dhaxalnay awowgeen aadan waxaa sayid ciise masiix uu inoogu sheegayaa injiilka sida mataayos uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan waayo waxaa qalbiga ka soo baxa fikirrada sharka leh iyo dilidda iyo sinada iyo wasmada xaaraanta ah iyo tuugannimada iyo maragga beenta ah iyo cayda haddaba waxaa qalbiga ka yimaada waa wax aan hagaagsanayn oo rasuul bawlos ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad oo cabsida rabbigu indhahooda ma hor taallo marka sidaan la leeyahayna waxaa laynoo muujinayaa qofka qarriban waxaa kitaabku uu leeyahay kuwa sharka leh waxaa dhex socda qalbiyadooda fikirro shar ah waxaa jira kuwa dadka ku yidhaahda garaadkaaga ha ku hoggaamiyo aniguse waxaan ku leeyahay dhegaystow garaadka qofka cidna ma hoggaamin karo waxaase hoggaamin kara ruuxa quduuska ah garaadkiinnu waa midka idinkala burburinaya markii aad xumaan fashaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka zabuurka cutubka lix iyo soddonaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan waayo wuu isfaanayaa oo inuu caqliyeysto iyo inuu wax wanaagsan sameeyaba wuu iska daayey nin ka mid ah kuwa kitaabka ka faallooda ayaa wuxuu yidhi dembiilayaasha xagga niyadda ayay ka burbursan yihiin waxaan isleeyahay kuwa lumay waxay weligood ku noolaan doonaan dabeecaddoodii hore oo ah inay had iyo goorba nacayb bartaan taasaana niyaddooda ka dhigaysa mid burbursan oo aan rajo weyn lahayn haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa cutubka lix iyo soddonaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan erayada afkiisu waa xumaan iyo khiyaano oo inuu caqliyeysto iyo inuu wax wanaagsan sameeyaba wuu iska daayey waxaan garanayaa nin aynu macruufan nahay oo had iyo goorba magaca rabbiga si been ah u hadal qaada waxaan kaloo garanayaa mid kale oo afkiisa uu ka buuxo khiyaano iyo xadgudub kuwaasuna waa kuwii zabuurluhu u yidhi erayada afkiisu waa xumaan iyo khiyaano haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran zabuurka lix iyo soddonaad aayadda afaraad sida tan wuxuu sariirtiisa ku hindisaa xumaan oo wuxuu joogsadaa jid aan wanaagsanayn oo weliba sharka ma naco sariirtiisa ayuu khiyaanooyinka ku hindisaa oo wuxuu sii gorfeeyaa sida uu berri wax yeeli doono haddaba kan sharka leh waxaa laga bixiyaa sawir cabsi badan iminkana aynu eegno sawirka ilaah laga bixinayo innagoo eegayna zabuurka cutubka lix iyo soddonaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaana qoran sida tan rabbiyow raxmadaadu samooyinkay ku jirtaa aaminnimadaaduna daruurahay gaadhaa xaqnimadaadu waa sida buuraha ilaah oo xukuumaddaaduna waa mool dheer rabbiyow waxaad nabadgelisaa dadka iyo dunyadaba ilaahuw raxmaddaadu qaalisana oo bini'aadmiguna wuxuu magan galaa hooska baalashaada war maxay hadalladaasu barako badan yihiin kuwaasuna waa sifaalaha ilaah waa ilaaha ay dadku diideene waana ilaaha ayaan dadku haatan ka cabsan kuwa sharka lehna ilaahan maba yaqaanaan oo weliba warba uma hayaan waxa ay ka micno tahay in hooska baalashiisa la hoos yimaado waana halkaa kuwa xaqa ah ay magan galaan waxaan jeclahay inaan bal wax yar idinka bidhaamiyo waxa baalasha ilaah loola jeedo waxaa ku qoran kitaabka baxniintii cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda afraad in ilaah uu u sheegay reer banu israa'iil oo uu ku yidhi idinku waxaad aragteen wixii aan ku sameeyey masriyiintii iyo sidii aan idinku soo qaaday gorgorro baalashood oo aan idin soo kaxaystay marka aynu baalasha ilaah ku jirno waxaannu helaynaa daafac nasiino iyo jacayl diiran ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo soddonaad sida tan yeruusaalemay yeruusaalemey tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydnaan jecleen kaasina waa wiilkii ilaah oo kuwo badan ay ku faraxsan yihiin maanta haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo koobno zabuurkan lix iyo soddonaad ayaannu eegaynaa aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan cagta kuwa kibirsan yaanay ii imaan oo kuwa sharka leh gacantooduna yaanay i eryin xumaanfalayaashu halkaasay ku dhaceen iyaga hoos baa loo riday oo mana ay kari doonaan inay mar dambe soo kacaan daa'uud wuxuu ilaah weyddiistay inuu horay ugu sii wado naxariista iyo nimcadiisa si uusan kan sharka leh ugu dhicin taasina waa shay rumaysto kasta uu ilaah weyddiisto waxaannu ku noolnahay duni qarriban oo shar miidhan ah salaaddeenna ama baryadeennuna waxay noqonaysaa waa intaan dunidan dhibka badan ku noolnahay ilaahow kuwa sharka leh gacmahooda ha nagu ridin xoow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin